dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale maqashaan covid nneteen waa cudur faafa oo uu sababo fayraska lagu magacaabo korona muddo ayuu saamayn ku leeyahay soomaaliya iyo dunida inteeda kale wuxuuna sababay dhimasho aad u badan cudurku wuxuu leeyahay calaamado gaar ah oo ay muhiim tahay dadku inay bartaan kana taxadiraan wuxuuna ku gudbaa haddii qof qaba uu neeftiisa ama fanfaniinka hindhisidiisa iyo qufaciisa uu gaadhsiiyo qof ama dad kale covid nneteen weli wuu jiraa soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha uu ku sii faafayo ee ay tahay dadku inay ka taxadiraan aqoonta loo leeyahay cudurka weli way kooban tahay iyadoo dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ay ku howlan yihiin baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo dawo iyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su'aalaha ay dhegaystayaasha idaacadda ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee labo eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan oo dalka ah ku sugan hadba intii ay noo suurto gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgalaya maxamed cali xasan oo ah howlwadeen caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su'aalihii ay dhegaystayaasha noo duubeen iyo jawaabaha uu maxamed ka bixiyey asalaamu calaykum geediyo orgo magacaygu waa xamdi maxamed waxaan joogaa ka dheer waxaan rabaa cudurka diraaga ee karoonaha haddii qof walaacaada uu kula joogo maxaa dhahay oonu inuu cudurka kowsee ku ogaan kartaa adiga asalaamu calaykum geediyo orgo
mahadsaneed xamdi maxamed oo joogta gobolka togdheer haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheeda xamdi xamdiyey cudurkan safmarka ah ee covid nteenka wuxuu leeyahay calaamado lagu garto kuwaasoo ah qofa qalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan iyo madax xanuun daran waxaa soo raaca calaamadaas aan soo sheegnay inuu qofku uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan laga raadiyo orkawan salaama magaciga sheekay alxaji masaajin magaalada dhaqaale waxaan inuu duniya dhakhtarka raba inaan weydiiyo su-aasheeda ah cudurka coronavirus astaamihiisa oo faahfaahsan inuu hormariiso gudbiyo dhakhtar mahadsaneed bashiir daahir xaaji oo jooga magaalada gaalkacyo haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aashiisa bashiir calaamadaha ugu waaweyn ee cudurkan safmarka covid nteenka waxaa ka mid ah qofa qalalan qandho daran neefta oo qofka ku dhigta dhuun xanuun daran diib fara badan iyo madax xanuun daran waxaa soo raaca in qofka uu waayo dareemihii urinta iyo dhadhanka
qof oo korona qabto inay waxaan rabaa kiniini isticmaali karta kiniinigaasa in la daaway karo la duri karo keronahaas ilaa uu ka baxo inaan loo isticmaali karin daawo intaas wax iga fa iga fahansiiyay ilaa imisma dadka hay intuu dadka hay karo qofka ou ku dhaco intuu hay karo oo wakti mahadsanid qof aanuu soo sheegin magaciisa iyo goobta uu joogo haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa qofkaasi walaal waxaad ogaanaysaa in cudurkan uusan lahayn daawo midna ogow daawada gaaska iyo kuwa la mid ahba looma isticmaali karo cudurkan saafmarka ee covid nteenka daawada keliya ee la ogolyahay oo la isticmaali karo waa barastamol waana daawada keliya la ogolyahay in la isticmaalo qofka qaba cudurka covid nteenka haddii neefta kugu dhegto raadso goob caafimaad ee lagula tacaalo cudurkan safmarka covid nteenka si aad u hesho daryeel caafimaad oo wax ku ool ah sidoo kale cudurkan covid nteenka xilliga qof uu haynayo waxay ku xidhan tahay da'da qofka haddii uu qofka qabo xanuunada raaga iyo nooca xaaladaha cudurkan uu ku sugan yahay asalaamu calaykum kaadiyo orda waan salaamay waan naciisa oo joogta gurceel dhakhtarka waxaan weydiiyeen cudurka kaankarada iyo cudurka kansarka isku mid weydiin cudurka kaankarada marka een wax dawaa ma leeyahay intas baa dhakhtarka weydiinaya dhowr maro horena waa soo duuftay fariintayda mana la iiga soo jawaabin galabta casirka in la iiga jawaabo ayaan filayaa salaamu calaykum raadiyo orgo maxadsanid naciima oo joogta magaalada guriceel haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aasheeda naciimo haa waa isku mid u- cudurka kankarada iyo kansarka waa labo maga balse hal cudur isku ah waana cudurka kansarka cudurka kansarka daawo ma laha daawada keli uu leeyahay waa in ilaah subxaana wa tacaala caafimaad uu ku siiyo ma jirto daawo loogu talagalay in lagu daaweeyo cudurka kansarka balse waxaa jira hab loo isticmaalo daaweyntiisa cudurka kansarka waana in kiimiko loogu daaweeyo unugyada kansarka ah way jiraan daawooyin kale oo ay qoraan dhakhaatiirta kuwaasoo ah daawooyinka hormoono ah daawooyinka difaaca jirka ah iyo kuwo kale oo badan balse mar kasta waxay ku xidhan tahay heerka kansarka qof uu qabo halow raadio ergo waxaa la yidhaahaa cabdiraxmaan cabdilaani oo jooga furco somaliland daktarka waxaan weydiinayaa kanaacadu ma gudbisaa koroonaha mahadsanini maxadsaniid cabdiraxmaan cabdulaahi oo jooga magaalada burco haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cabdiraxmaan maya kanaacadu ma gudbiso cudurka safmanka ee covid 9 intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay maxamed cali xasan oo ah howlwadeen la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinayaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan ka cudur daaranaynaa qaar kale oo su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta dhegayste haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu soo duub lambarka gaaban ee laba eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha ku soo wici karaan intaan xubin kale ku kulmi doonno waa xuseen yuusuf oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqanka mahamayra ku dhaqmo awaamiirka dhakhaatiirtuyna siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta